coco foundation iyo waliba kaamukayaala deegaan ku tirsan magaalada jowhar ku hirgeliday xilbiyadii u baahan weyn qabeen dadka barakaalka ee degan meylaaseeya kowsar maxamuud buule langorodow coco buule oo ee gabir-aanka ee baraha bulshada gaar ahaan barta youtube-ka oo ay dhowaan ku deertay hal milyan iyo deertay meelihi xilbiyoodka ku hirgeliday ee jowhar si hadagunku goyta bulshada deeganka haamukeena suwiin handhow ay coco buule yoona maxadnag weynjeedi coco foundation sidoo kalena iyo ku farda ayan adeega kale oo ku midayeen gooban iska jar caafimaad iyo walbarasha
maskiimanka quudisoydii hubaaloo mahad ka gaarta maadaada mahadsanidkoo ka buulaa hubaaloo mowloo madaxaada noo raaji
gabartay kooko oo biriga u daceynay oo noogu soo bilaawday biyo macaan ah oo haddana kheyr allaha siiyo oo dugsi iyo iskaal oo noo qolqaadi kheyr allaha siiyo halaasna balqaadkeedanuu maqan yahay walaashay kookona way mahadsan tahay qofka maanta buushkan oo u dhow oo fahmay horta anaa ka jira ma fahamteen buushka waa iska tawaaleysnaa biila'aanaa ka jirtay alxamdulilah maanta walaashaan idoo kheyr ilaa asiya biyo noo keento macaan ma fahamteen tan kalentan ilaah waxa uu soo dhiiba kheyr biyahana sinoo keentay ilaahuna wada kulmay webi kothar insha allah meesha unuga biyahana ka siisay iidana ilaah webi kothar ilaah au kulmay insha allah dhammaantan tan kalentana waxaan ka sug tan kalentan waxaan ka sugaynaa insha allah mafahan waxyaalo badan inay noo qabato iidii teemka ee ka tirsan tahay t seven sidoo kale kowthar maxamuud buuli oo farhad daartiya iyo xaaladaha dadka barakaalka ee degan meelaasii ka soon yeela boorti iyo waliba codsee ka hadalay walaalihii oo hadagjarka kaweeliyaasi
aadaan u faraxsanaa inaan maanta meesha imaado oo kulligiin nila kulmo wejiyaashiina zaadku quruxda badan ay soo dhawayseen xuskudayaa kookow waxay sheegi weysa inaan ii sheego aad iyo aad ay ugu faraxsan tahay maanta inaan inta imaanay oo aan fulinay projectigan oo ahaay in meeshaan biila'aanta ka jirta ceelka laga qodo waxa ay looynaysana murugo ma aha farxad iyo maxaa la dhahaa saameynta ay yeelatay darteeda waaye farxad ay ku faraxsan tahay in maanta aa heshiin fursad biyo oo biyahana ay tahay yacni nolosha bilaadanka wax ugu muhiimsan kothar alxamdulilah wan milyan ee youtube-ka ee gaartay halahaasna adikaa saameyn u leh saas darteeda waxay samaysay coco foundation oo insha allah oo maanta ay ugu horeyso projectigiisii ugu horeeyay maanta la fuliyey waxaan rajaynaynaa moor hore ee usii socoto in aan bulshadeena wax tarno oo wixii adika aad sumcaddii iyo caannimada adika aana siiseen inaan haddana bulshada aa ugu soo falcelin insha allah dhowaan yanasi oon ku warqabna saaxiibadii hanya kala saabtay barta youtube-ka dadkan ballan qaadineen qodo doonteer biyooda halka milyan yaa ku deerta youtube-ka dartiisa